tlaaq horta baahiya keentay sanadkiiba hal jeer dawljo qabataa dawljo sanadkiiba hal jeer ay qabataa waxaa kaloo hadda keenay cudurkii hadda waddanka ka dilaacay dad badanaa kolley ugu yaraan intaasoo maalinkai lasoo gudbiyaa oo had u jiifta qofweyn qof yarba leh sanadkiina dawljo had degmadan baardheer hal maray ka qabataa talaalkan oo jadeecada haddana talaalkan jadeecada aan wadnana waa muddo waxaan wadnaa labaatanka bishu bilowday toddobaatanka bishii ku egay bisha labay tobnaad
waa garta marka talaalka maxaa looga gol leeyahay talaalkan waxaa loo goon leeyahay waad maqashay kolley cudurkan jadeecada lixda cudura dilaagu ka mid yahay ka hortag ma ogey ma laha talaal daawo ma laha in laga hortago markii la sheegaba hal maray dawli jow loo sheegaa markii loo sheegana waa waxaa la keena talaal la keena talaalkaas oo la siiya ciyaalka lix bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilood jira yaa laga talaalaa markuu cudurka cudur dilaac uu jira tirada shaqaalaha ka qayb qaadanaya waa imisa tirada shaqaalaha ka qayb qaadanaya horta labaiyo labaatan d f a waaye oo subrofessor waaye waxaa kaloo meesha yaalla marka dadka saddex boqol ilaa iyo konton wax dheer waaye soddon oo wacyigeliya ilaa tiro kale marka ku dar adiga tiro afar boqol oo wax dhiman waaye
waa gartay waayo ciddi fulinaysa talaalkan dawli ajuwa fulinaysa talaalkan talaalka toddobaadka bishuu ku egyahay abdullaahi maadhiin imisa xaafadood ayaa laga howlgelaya kow iyo toban xaafadood degmada ay ka kooban tahay sagaal iyo toban xaafadood degmada lahaa laakiin kow iyo toban xaafadood kow iyo toban xaafadood waa la tegayaa iyo tuulooyin oo qaar ka mid a wixii markaas oo la barafgareeya oo la tegi karo oo shaqaalaha ay tegi karaan ma ku jiraan xeryaha barakacyaasha
iyo kow iyo toban barax goobood oo barakacyaasha waa la tegayaa tirada carruurta la gaaray ama la gaari rabaa imisa noo hadda afarta beri u socdo labaatan iyo kow kun wax dheer aan gaarnay tirada hadda aan gaari rabno oo yool kanada ku aadan oo taarget kanadana soddon iyo kow kun iyo shan boqol anugu waa
waaga tirada intaas leeg xaafadaha baardir miyay ku nool yihiin ciyaalka barakaciyaasha iyo xaafadahay ku nool yihiin iyo tuulooyinka qaar ka mid ah
waxaad ii wartaa marka waxaa sharxaad iga siisaa habka carruurta loo tallaalayo iyo nooca laga tallaalayo kale now talaalka hadda aan wadno oo kahortaga aan u wadno macalka kanyashi markii laisku daraa saddex nooc waaye o b v talaalka la yidhaahdo oo boolida loo garanayo eber ilaa iyo konton iyo sagaal bilood ciyaalka cunuga hadda dhashay ilaa iyo konton iyo sagaal bilood inta udhexaysa o b v da la siiyaa talaalka misaska waxaa la siiyaa cudurka markuu dilaac cudur dilaac uu jira sagaal markuu cudur dilaac uu jirin sagaal bilood waay laakiin markuu hadda saan uu camal ood baredka uu jira lix bilood ilaa iyo konton iyo sagaal biloodaa misaska la talaalaa kaniinka fidimiga eegana waxaa la siiyaa lix bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilood kaniini kaloo albanizolaha jira goryaanka loo isticmaala oo albanizolaha jira asiin labaiyo toban bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilooda la siiyaa ciyaalka jira markaad fiirisid xaaladda xaafadaha dadku ma u soo baxayaan inay carruurtooda talaalaan annaga niyow hadda talaalka noolo kaya nafsiga nugu yaraadaba ciyaalka hadda waa waxaad u malaysaa meel raashin lagu qaybsanaya marka talaalka la bixinayo ciyaalka waa la kala horaa qolada wacigeliyaasha ee qolada kale waa kala horaa ciyaalka waa la kala horaaba baahi talaal degmada ma ka jirta baahi aad iyo aad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaa ka jirta degmadan baareer hadda talaalkan cudurka dabaash ma ku jiraa waa ku jira cudurka dabaasha waa ku jira cudurka dabaasha oo o b v a iyo midkan jadeecada oo hadda taagan oo misista iyo vitamin a iyo albanizol hadda la bixiyaa